الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله sayidina moxamed wacala aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin wabaacd ilaahay ayaa amaada iskale nabadgelyo buuxda ay xalad dadka degaa magaalada markay ku jirteen saraakiisha iyo ciidanka iyo dhammaanta dadka reer markana nabadgelya xalad ku jirteen ma jirin wax hujuumaada ma jirin wax isku dhaca ma jirin wax dagaala celinaynaa ilaaha awoodda ciidanka siiyey quwadda iyo xoogga iyo caqliga iyo aqoonta iyo xirfadda siiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mar kastana waxaan u mahadcelinaynaa ilaahay xoogga ciidamada oo xoogga dalka soomaaliyeedna runtii way dadaaleen waa xirfadley waan ammaanaynaa qalay wax isku dhaca u jira ma jirin guud ahaan magaalada markana waa nabadgelyo dadkuna nabadgelya saaka kusoo tooseen waxaana rajeynaynaa nabadgelyadaas in si fiican loo xaqiijiyo waana la xaqiiji doona ciidankuna waa xaqiiji doona hadduu ilaahay idmo wax howlgallaa miyaa ka soconaya magaalada
waxaa jira howlgallo qorshaysan laakiin howlgalladaas waxa waaye waa miidiyaha ma marsiin doono laakiin howlgallo qorshaysan iyo tactica jirta tacticada dagaalkuna ma ahan mid la sharaxi doono
waa gartay ee, dadku deegaanku bal ayaga xaaladoodii iyo wax cabsiya miyay muujinaya in dagaalla ay dhacaan mise xaaladda waa degan tahay
Eh, runtii markii la fiiriyo eh, ciidanku waxay hadda ku sugan yihiin afar iyo labaatan saac deegaankaas wax dagaala iyo wax hujuumaada ay la kulmeen ma jiraan tayada iyo tirada iyo xoogga ciidanka oo meesha joogana runtii iyo iyo marka la fiiriyana ma ragga shabaab uma ma soo geli karaan deegaankaas wax kastaba ha ahaatee ciidankaynu waa dadaayeen mujtamaca deegaanka waa dadaalay sida wacani dadka reer marka uga shaqeyn ciidamadan waan ugu mahad celinaynaa marka waxaan u xaqiijinaynaa dadkaynan inay nabadgelyo jirto xalayna nabadgelyo lagu wada jirtay maantana aan rajeynayna nabadgelyadaas insha allah in in lagu wada joogo hadduu uu isku day inuu soo weerarana waxaan aaminsanaynaa cawaaqib cawaaqib xumo kala kulmi doona meeshaas caana macaan ma ka cabi doonaan magaalada marka insha allah marka